الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعين كسو دحجر كتابك العقيدة الوسطية قال الشيخ الإسلام رحمه الله فصل ay haadaakani faslun fasluntaasi waa faclun oo bimacnaa faacil ah ay haadaakani faslun ay faasilun mid kala saaraya weeye bayna maa madaa wamaa saya'ti masaa'ilkii cilmiga ahaa ee horeynu soo maray iyo kuwa soo socda uma fi sunati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qur-aanka dabadiina sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalama axaadiista ku soo aroortay ee sifaadka ilaah iyo magacyadiisa ku saabsan ayaa macnihi waxa weeye jumladdaa hore galay oo la sugaya fasunnatu sunnadu tufasiru lqur'aana qur'aankay fasiraysaa wa tubayinuhu way caddaynaysaa watadullu calayhi waanay ku tusaysaa macaanida uu qur'aanku ku tusay wa tucabiru canhu macaani cusubna way cabirtaa way sheegtaa wamaa wasafa arasuulu bihi rabbahu caza wajala min an axaadiidi sixaaxi alatii talaqaaha ahlu lmacrifati bilqabuuli wajaba aliimaanu biha kadalik wuxuu mualifku halkan ka guda galay inuu soo arooriyo qeyb ka mida axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ku saabsan sifaadka ilaahay jalla wacala markuu qur-aan badan oo ku saabsan soo arooriyey dabadeed dariiqadan uu mualifku marayaana waa dariiqadii salafkii iyo ahlulcilmigii horeba ay mari jireen oo masaa'ilka cilmiga markay adilada u deliishanayaan wixii qur-aan ku soo arooray bay horreysiin jireen bacda daalika wixii axaadiid ku soo arooray ayay ku xigsiin jireen intaa dabadeed baa waxay kusii xigsiin jireen wixii ku saabsan aahaartii saxaabada iyo salafkii alimaamu lbukhaarina waa sida saxiixiisa uu sameeyey oo gaar ahaan kitaabka u dambeeya kitaabu tawxiid la yidhaahdo masaa'ilkan ku saabsan magacyada ilaah iyo sifaadkiisa iyo ictiqaadka markuu aayadaha u xujaysta ayuu axaadiidta wixii uu ku soo arooray ama ku suganna raacinaya haddaba sunnada waxaa la yidhaahdaa luuq ahaan aariiqa ama dariiqo fiican ha noqoto ama dariiqo kale ha noqotee adariiqa weeye marka la eego isilaaxa ahlulcilmigana sunnada waxyaabo kala duwan baa ayaa ilaaqyo kala duwan bay leedahay oo mar waxaa looga jeedaa dariiqadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax alla wixii rasuulku la yimi iyo saxaabadiisii sharafta lahayd mar waxaa looga jeedaa wixii aan waajib ahayn markay fuqahadu sunno leeyihiin waxaan waajib ahayn bay u jeedaan mar waxaa loo jeedaa sunno marka la leeyahay wixii aan bidco ahayn oo tuqaabilu lbidca marna waxaa looga jeedaa qowlkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ficilkiisii iyo taqriirkiisii wixii uu iqraariyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka hadda waxaa loo jeedaa sunnada rasuulka axaadiidta rasuulka ee markaa qowlkiisa ama ficilkiisa ama waxyaabaha uu taqriiriyey sunnada rasuulka wixii ku soo arooray ee ku saabsan magacyada ilaah iyo sifaadkiisana waa la sugaya ahlu sunnuhu way rumaynayaan sunnada rasuulkuna ikhwaani waxa weeye waa meesha labaad ee laga qaato diinta oo diinta waxaa laga qaataa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka iyo wixii dadka muslimiinta ahi ay ku ijmaaceen marka meesha labaad ee caqiide laga qaato ama laga daliishadaa waa halkee waa sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam mar hadday sugan tahay oo sanadkeedu inuu sugan yahay la yska hubiyo wixii ay tilmaamayso saasaa lagu qaadanaya ama caqiide ha noqoto ama axkaam ha noqoto sida axkaamta loogu deliishanaya caqiidadana loogu deliishanaya ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waanzala allaahu calayka alkitaaba waalxikma ilaahay kitaab iyo xikmad buu kugu soo dejiyey oo sida kitaabku munazal u yahay kitaabku waa qur-aankii ayaa sunnaduna ay munazal u tahay oo loo soo dejiyey sida awgeed ba alxikma waxay ahlulcilmigu ku fasireen inay tahay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma wixii rasuulku la yimi in la qaato oo uu wada xaq yahayna ilaahay baa qur-aanka in badan ku sheegay oo aayado fara badan wa atiicu allaha wa atiicu rasuul ilaahayna aeeca rasuulkana aeeca wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa adilo fara badan baa inoo sheegaysa sidaa awgeed baa xadiid saxiixa waxaa ku soo arooray inuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam alaa wainii alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macah waxaa la ysiiyey qur'aanka iyo mid la mida oo maciise ah oo sida qur'aanka loo deliishanayo ee diinta looga qaadanayo iyadana looga qaadanayo sunnada rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam haddaba sunnadu marka la eego qur'aanka mar way fasiraysaa oo waa kaa sheekhu yihi tufasiru lqur'aana qur-aankii bay fasiraysaa waayo waxaa dhici karta qur-aanka wax ka mid inuu tafsiir u baahdo iyo caddayn rasuulkaa markaa fasirayey sal allahu alayhi wasalam qur-aanka wixii tafsiir u baahda marka horena waxay ahlulcilmigu idhahdeen qur-aanku isagaa isfasiraya sida faraha badan markaa qur-aanka in la ysku fasira ayaa dariiqada koobaad tahay wa kadalika axaadiidta rasuulka sala allahu alayhi wasalamna waa lagu fasiraya oo waxaa jira markaa meelo badan oo qur-aanka uu rasuulkeenu fasiray waayo ilaahay baa yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu kuugu soo dejinnay addikra oo qur-aanka ah si aad dadka ugu caddayso nebi maxamedo waxa loo soo dejiyey si aad dadka ugu caddayso waaya mar markaa qur-aankii bay fasiraysaa waxaba tusaale waa aayaddaynu soo maray liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada ziyaadada muxuu rasuulku ku fasiray sala allahu calayhi wasalam muxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illaahi jala wacala eegmada wejiga ilaahay ay ahluljannuhu eegayaan ayuu rasuulku ku fasiray sala allahu calayhi wasalam sunnadii waxaa ka mida sunna mubayina oo watubayinuhu buu sheekhuhi waa caddaysaa oo haddii qur-aanka mujmal uu ku soo arooro u baahan in la sii caddeeyaa sunnadii baa caddaynaysa waa aqiimu salaata baa qur-aanka marar badan ku soo arooray waa aqiimu salaata salaada ooga laakiin sida loo oogayiyo inta ragcadood ay tahay iyo wakhtiyadii oo kala dhigdhigan iyo wixii tafaasiilah maxaa caddeeyey sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadalika zakadii aayaadka ku soo arooray wixii ijmaal ku jira sunnada ayaa caddaysay wahaakada wa tadullu calayhi waanay ku tustaa ay calayhi iyo cala alqur'aan oo halkaana wallaahu aclam wuxuu sheekhu uga jeedaa macnihii sunnadu waxay soo aroortaa iyadoo xukum qur-aanku hore u caddeeyuu uga warramay iyaduna ka sii warramaysa xukum qur-aanku caddeeyuu ka warramay iyadoo iyaduna caddaynaysao ka warramaysay marar badan sunnadu soo aroorta kolkaasaa masaladii waxay yeelanaysaa deliil qur-aanka ka mid ah iyo deliil hee sunnada ka mid ah waxaaba masaa'ilka qaarkood laga yaabaa intaa soo deliiloo qur-aanka ka mid ah iyo intaasoo daliiloo sunnada ka mida inay yeeshaan waxaba ka mida tawxiidka imise aayadood iyo imise xadiis baa ku soo arooray salaada imise aayadood iyo imise xadiis baa ku soo arooray wakadalika waajibaadka kale diinta waaweyn iyo waxyaabaha muxaramka ah ee laynoo diiday waay wa tucabiru canhu waa nooc kale oo ay tucabiru can macaaniya jadiida can macaani jadiida macaani cusubna way sheegtaa sunnadu oo waxyaabo qur-aanku markaa aanu xukumkooda caddaynin ya oo si gaara aanu u caddaynin oo fara badan oo sunnadu iyadu caddaysaa jirta oo ama ay ku sheegto mid jaa'is oo bannaan ama dee xalaalaba ama ay xarimtaba haddaan tusaale idin sheego tusaalayaasheedu aad bay u badan yihiine xadiidka nusuulka ee ugu soo horreeya axaadiistan uu sheegi doonaaba ka mid a oo sifa aanu qur-aanku sheegin baa xadiidkaasi sheegaya soo ma aragtaan marka wa tucabiru canhu daasuu soo gelaya qur-aanku wuxuu sheegay waan tajmacuu bayna alukhtayni laba habloodoo walaala-aan mar inaanu ninku meher kuwa kulmin karin soo maha sunnadana maxay ku dartay inanta iyo habaryarteed iyo inanta iyo edadeedna meherhee lagu jamcin maayo oo mar qura la wada meherin maayo soo ma aragtaan markaa sunnada ayaa waxa weeye ku darta waxyaaba fara badanoo markaa sunnadu sheegtay baa jira sunnadaa sheegtay mar hadday sunno sugan tahay sidii qur-aanka wixii ku yaallaba loo qaadanaya iyadana loo qaadanaya waayo ilaahay baa qur-aankii ku leh wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu markaa sunnadii in la qaataa waxay ka mid tahay in qur-aankii hee la qaato waayo qur-aankiibaa in badan sheegaya in sunnadii la qaato sidaa awgeed qofka idhaa qur-aankan qaadanaya sunnada qaadan maayo fa huwa kaafirun kaasi waa gaal muslimba maaha kaasi waxaa alcalaamatu bnu lqayim oo sheekh islaam ardaygiisii ahaa uu ka cabiraa iclaamu lmuwaqiciinka kitaabkiisa laydhaah sunnadu marka la eego qur-aanka loo eego saddex siyood bay usoo aroortaa buu idhaahdaa markaa sidan sheekhu u cabiray si ku dhow ayuu cabiraa ood mooddo weliba inay kasii yar waadixsan tahay wuxuu idhaahdaa qeybta koowaad waa sunnatun muwaafiqa waa sunno qur-aankii waafaqsan oo dhan walba ka waafaqsan min kulli wejhin muwaafiqu ku ayuu waxa weeye sheegay waana taa ayuu sheekhu ku sheegay marka watadullu calayh nooca labaad wuxuu yihi waxa weeye waa sunno mubayine ah oo caddaynaysa wixii qur-aanka looga jeeday oo fasiraysa oo markaa alfaadiisii sii fasiraysa ama mujmalkiisii caddaynaysa oo sii bayaaminaysa waa laba waa sunna mubayina nooca saddexaad waa sunna muujiba lixukmin sakata alqur'aanu can iijaabi aw muxarima lima sakata can taxriimi walaa takhruju can hadihi alaqsaam waa sunno markaa mustaqilo ah oo madax bannaan ama mucabiro ah oo taa uu sheekhu ku sheegay wa tucabiru canhuyo xukum qur-aanku aanu sheegin inuu waajib yahay bay waajibinaysaa ama wax qur-aanku aanu sheegin inuu xaaraan yahay bay xarimaysaa sunnadaasina waa taa mustaqilada laydhaah markaa muwaafiqo iyo mubayine iyo mustaqila sidaasay sunnadii u qaybsamaysaa marka loo eego qur-aanka kariimkaa qaala shaykhu lislaam raximah llah uma fii sunnati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama umadaasi sidaynu naqaano waa xarfu cadfin weeyi marka waxaa lagu cadfayaa hadalkan xaggii hore waqad dakhala fi hadihi اljumlai maa wasafa allahu bihi nafsahu fi suurati اlkhlaas ila aakhirihi macnuhuna wuxuu noqonayaa sida haraasbo uu sheegayo wadakhala fiiha maa wasafa bihi rasuulu salى اllahu alayhi wasalam rabahu fima waradat bihi sunatu صaxiixa fasunatu sunadu tufasiru qur'aana qur'aankay fasiraysa watubayinuhu way caddaynaysaa mujmalkiisa watadullu calayhi waanay ku tusaysaa macaanida uu qur-aanku ka waramay wa tucabiru canhu macaani cusubna way sheegtaa wamaa ayu ladii ka wasafa rasuulu rasuulku uu ku sifeeyey bihi maagaba rabbahu rabbigii caza wajalla oo min alaxaadiidi axaadii ahaaday axaadiidtaasoo asixaaxi sugan allatii taasoo talaqaaha ay kula kulmeen ahlulmacrifati dadka yaqaanaa xadiidka rasuulka bilqabuuli aqbalaad ay kula kulmeen wajaba aliimaanu biha waxa waajiba in la rumeeyo kadalika sidaasoo kale ay kamaa yajibu aliimaanu bilqur'aan siday waajibka u ahayd in qur'aankaba la rumeeyo ayaa xadiidtaas sugan in la rumeeyaana waajib ay u tahay marka xadiidkii wuxuu u baahan yahay un laba arrin koow in la yska hubiyo inuu sugan yahay arrinka labaadna waa inuu sheegayo sifadan ama macnahan inuu sheegayo aayadda qur-aankaa iyada waxaa la eegayaa un inay waxaan loo daliishanayo sheegayso dee qur-aanku wuu sugan yahay dhammaantii laakiin xadiidkii waxa raacsan intaa inuu bal sugan yahay iyo in kale ayaa la yska hubinaya oo dariiqo sugan uu ku soo arooray sidaa awgeed baa sheekhu muxuu yidhi min alaxaadiidi sixaaxi asixaax wuxuu uga jeedaa macnii axaadiista sugan ama saxiixun lidaatihi ha noqoto ama saxiixun ligayrihi ama xasanba ha noqotee axaadiista sugan unbuu uga jeeda waayo sheekha qudhiisaaba axaadiiu xasan ku sheegaayo isagoo daliishanayo axaadiistan sifaadka u daliishanaya aynu arki doonaa ma garatay markaa saxiixa kii saxiixa loo yaqaanay uun inuu ujeedaha moodi alatii talaqaaha ahlulmacrifati bilqabuul ahlulmacrifa waxaa looga jeedaa dadka xadiidka rasuulka yaqaana ee u dhuun daloola ee dabagalay ee culimada ku abaa looga jeeda xaadiistaas sugan oo ahlulmacrifati bilqabuul ay kula kulmeen marka qabuul ay kula kulmeen oo ay aqbaleen oo aanay nakaara iyo wax la mida ku celinin waaya wajaba aliimaanu biha kadalik in la rumeeyo ayaa waajiba sidaa qur-aankaba loo rumaynaya dariiqada markaa ahlu sunnuhu waa taa weeye in axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalama sidaa loo rumeeyo oo wax alla wixii ay sheegaysa caqaa'id iyo axkaamba la qaato ama xadiidku mutawaatir ha noqdo ama aaxaad ha noqdo mar hadduu sugan yahay fa cala ara'si walcayn saasaa lagu qaadanaya amaa dadka kale ee luma iyo qolyaha ahlulbidaca ah qaarkood waxay marayaan axaadiidta markaa aaxaadka ah waana sida axaadiidtu u badan tahaye inaan markaa laba deliishanahayn oon laba qaadanahayn oo mar haddii lasoo qaado xadiidkan waa xadiid aaxaad oo ma aqbalaya ayuu iska odhanaya way beeninayaanba oo waxa weeyaan markaa way celinayaanoo maba aqbalayaan waa muctasile iyo falaasife iyo jahmiye iyo balaayo waa halkay martay weeye bacdi badan oo ka mid a waxa weeye firaqa lunsan waxay iyagu sameeyaan xadiidkii aaxaadka ahaa mar hadduu sugan yahay ma odhanayaan xadiidkan aqbali mayno laakiin waxay ku sallidayaan ta'wiilkii daaquudkoodii ta'wiilka la odhan jiray bay ku sallidayaan soo ma aragti oo siday aayaadka qur-aankaaba u odhanayeen daahiruhu hayru muraad sidan ka muuqata looma jeedo ya waanu ka leexinaynaa waxa weeye ee daahirkiisu si kale aanu u leexinaynaa siday u odhanayeen baa markaa xadiidtana ay u odhanayaan marka kullu dalikana dariiqi saxaabadii rasuulka iyo salafkii iyo dadkii wanaagsanaa mid waafaqsan ma aha sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam in la wada qaato oo lagu wada camal falo oo waxa weeyaan markaa la wada rumeeyo ayaa waajib ah qaala shaykhu lislaam famin dalika waxaa ka mid ah axaadiidta milu qowlihi hadalkuu rasuulku yidhi oo kale sala allahu calayhi wasalam yanzilu rabbunaa rabbigeen wuxuu u soo degayaa ila asamaai dunyaa samadan dhow kulla leylatin habeen kasta xiina yabqaa marka uu hadhay huluhu leyli habeenka saddex daloolow daloolkiisa alaakhiru dambe fayaquulu wuxuu odhanayaa man yadcuuniya ay baryayo faastajiiba lahu aan ka aqbala man yas'aluniyaa wax i weydiisanayo fa ucطiyahu aan siiya man ystakfirunii yaa dembi dhaaf iga dalbanayo faakfira lahu aanu dembi dhaafa muttafaqu calayh mualifku famin daalika kaa waxa ka mida markuu yidhi waxay tilmaamaysaa in axaadiidta dee aanu soo wada aroorinahayn ayo axaadiidta sifaadka ku saabsane aada iyo aad bay u badan tahay qaar ka mida waxoogay ama dhowr ka mid ah ayuu halkan kolkaa ku soo aroorinayaa xadiidka nusuulka ayaanu ugu soo horreysiiyey xadiidka nusuulkana ikhwaani waxaa laga qaadanayaa sifada sifatu nusuul inay tahay sifo sugan ayaa laga qaadanaya weliba waxay ka mid tahay sifaadka ilaahay jalla wacalaa ee ficliga ah ilaahayna jalla wacalaa sifaadkiisa ficliga ah ee goortuu dam- doono u sameeyo siduu doonana uu u sameeyo kuwa ku soo arooray sunnada iyo kuwa ku soo arooray qur-aanka iyo kuwa labadaba ku soo aroorayba ahlu sunnuhu way rumaynayaan waxaynu hore u soo marray sifaad badan oo ficliya oo sifatu ridaa ay ka mid tahay sifatu lmaxaba sifatu raxma sifatu lghadab sifatu sukhta sifatu lkaraahiya صفة المجيء صفة الاتيان sida صفاaتka loo sugaya ayaa صفاadan صفة النزuلa loo sugaya haddii laga waramo xadiiثkan xagga sugnaantiisana bukhaari iyo muslim baaba wariyo waa mutafaq عalayh weliba intaa waxa u sii dheer waa xadiiث mutawaatirah waa mutawaatir waxaana sheegay غayru waaxidi min أhli العilm oo uu ka mid yahay alimaamu dahabiyu raximah اllah caalimkii xadiidka oo wuxuu hi ina xadiiثa nuzuuli mutawaatiratun tufiidu lqaطca waa xadii markaa mutawaatira buu sheegay ibnu اlqayim baa sheegay ibnu cabdilbar baa sheegay waxaa sheegay abulqaasim ataymi sheekhii la odhan jiray qiwaamu suna alasbahani alxuja fii bayaani اlmaxaja ayuu ku sheegay inay dhowr iyo labaatan saxaabi rasuulka ka wariyeen xadiidka nusuulku waa xadiid markaa mutawaatira qaطcan oon wax shakiya ku jirin waay ahlu sunnuhu kolkaas sidaasay sifadaa u rumaynayaan sidaa sifaadkaa kale ee sifaat lafcaal ah ee qur-aanka ku soo aroorayba ay u rumaynayaan mana banaana sida qolyaha ahlulbidaca ah ay odhanayaan in la ydhaha waxbaa xadfan oo waxay leeyihiin majaasulxadfi baa meesha ku jira oo macnuhu waxa weeye an yanzilu amruhu ama raxmadiisaa soo degaysa ama amarkiisaa soo degaya waxaa suuro geli karta qaar inay yidhaahdaan malag malaa'igtiisa ka midaa soo degaya waxyaabahaasaa markaa la qadarayaa bay leeyihiin laakiin sax maaha waayo hadalka asal waxa u ah inaan waxba la xadfin oo sideedaba waxaa la ydhaha halkaa waxbaa ka xadfan marka laga maarmi waaye la'aantii hadalku aanu heh ku toosahay laakiin hadalku isagoo iska toosan oo fasiixa oo wax in la soo qadara ama la xadfan loo baahna in la ydhaha wuxuunbaa iska xadfan deeta noocaas waxa weeyaan suuragal maaha waa talabaadeh taxriifka noocaasi waxa weeye waa khilaafu ijmaaci salaf madhabkii salafka ah ayuu khilaafsan yahay oo salafku waxa weeye may aqoonin in la ydhaha waxbaa xadfan iyo daahirkiisa si ka duwan baa loo fasiraya iyo waxyaabahaasi may aqoonin waa laynoo soo rari laha haddii ay yaqaaneen ama ay si kale u fasiri jireenna shaki male waa laynoo soo rari laha sidaa rasuulku uu u sheegay isagoo ah ilaahay dadka ka ugu yaqaana isagoo ah ka ugu fasaaxada badan isagoo ah rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama mid dadka khayr la doonaya inay hanuunaan o rabbigood bartaan oo ay caabudaan ayuu saa inoogu sheegay sidaa rasuulku u sheegay bay saxaabadiina uga soo guuriyeen taabiciintiina uga soo guuriyeen atbaacu taabiciin uga soo guuriyeen hadday idhaahdaan imaamu maalik sawka yidhi yanzilu amruhu amaa huwa fadaa'imun laa yazuulu ahar noocaasay ka soo raraan imaamu maalik oo salafkii ka mid ahaa atbaacu taabiciin buu ka mid ahaa sawka yidhi amarkiisaa soo degay imaamu maalik maxaad ka leedahay haddii lagu dhaa ka war ya fama aljawaab ya ikhwaan maxay jawaabtu noqonaysaa luqmaan fadal hal huwa haabitu canhu am laa ma ka sugan yahay aharkaasi imaamu maalik mise kama sugna ya kama sugna alimaamu malik ibnu anas sheekhii shaafici kama sugna aharkaasi laba dariiq buu leeyahay labadaba labaduba waa daciif midnaba ma sugna midna nin matruuka ku jira midna markaa niman kaleo dacafaa baa ku jira marka halkeedaynu insha allahu tacaala ku buusho bixin doonaa laakiin waxaa ogaataan inaanu sugnay salafkii kalena waxa weeye kama sugna waaya jawaab kale waxay tahay in la yidhaahdo oo ma amarka haddii la ydhaha amar baa soo degaya ama raxmad baa soo degaysa ama malag ma amarka iyo malagga iyo raxmaddaa odhanaya من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له هذا لا يجوز سوره قال ما هين لنا امرك امر رحمه اما ملقا سا اورنيه sidaa awgeed baa taasi waxay caddaynaysaa cidda soo degaysa xaqiiqa ahaan inay tahay ilaahay jalla wacalaa waayo hadalkan dambe ilaahay unbaa odhan kara ya cid kaloo odhan kartaa ma jirto waxaa kaloo la odhanayaa amarka ilaahay iyo raxmaddiisu dee kuma gaar aha uluu leyl alaakhir habeenka saddex daloolow daloolka dambe gaar kuma aha soo ma aragtaan goor walba way soo degaan oo goortii goor alla goortii ilaahay doono ayay soo degaan ta kale haddii la idhaa waa raxmad raxmaddu ma halkaa samadaa dhow bay istaagaysa raxmad samadaa dhow istaagaysa maxaa dana inoogu jirta calaa kulli xaal waxaa jira jawaabo aada u badan oo meelaheeda aynu ka heli karno insha allah kutubta dambena laga yaaba inaynu kusii yar faahfaahino asalka masalada uun sidaa u ogow in taxriifka noocaasi uu yahay mid baaila waay xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa ikhwaani wakhtigaa habeenkii niska dambe marka habeenkii saddex loo qaybiyo qaybta dambe inay tahay qayb qiimo badan oo ducada la aqbalo waa waqtu nusuula lilaahi jalla wacala waa qayb markaa qiimo badan oo ay tahay qofku inuu kaco ama wax ka mida uu kaco nusuulka ama wakhtigaa ducada la aqbalayaana inteebuu sii jirayaa ama inteebuu soconayaa ilaa waagu uu ka baryaayo wuu soconaya ilaa waagu uu ka baryaayo wuu soconayaa weeye waay sida axaadiidta qaarba ku soo aroortay yanzilu rabbunaa rabbigeen wuxuu u soo degayaa ila samaai dunyaa samadan dhow buu u soo degayaa haddii lagu idhaa ka waran kayfa yanzil sidee buu u soo degayaa fama aljawaab ya yanzilu kayfa yashaa siduu doonu u soo degay sidaa awgeed ba ahlulcilmiga qaar baa nusuulkan waxaa la weydiiyey kayfa yanzil waxay kaga jawaabeen imaamu maalik istiwaaga wuxuu kaga jawaabay oo muxuu ihi alistiwaau ya alistiwaau macluumu walkayfu majhuulu waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca sida loo soo naqliyay ahlucilmiga qaar u soo rareen waay markaa kan iyo sifaadka kale o dhanna haddii kayfka la isweydiiyo saasaa lagaga jawaabaya qaala wuxuu ihi wa qowluhu sala allahu alayhi wasalama iyo hadalkuu rasuulku yidhi lallaahu ilaahay baa halkaa lilaahi haw akhriin iska ilaali lallaahu weeye oo laamku laamuljar xarfuljarkii ma aha eh waa laamulibtidaagi lallaahu ilaahay baa ashaddu daran faraxan xagga faraxa bitowbati cabdihi toobadda addoonkiisa uu ku farxaayo addoonkiisa almumini muminka ah ee ataa'ibi soo noqday min axadikum midkiin buu ka daran yahay biraaxilatihi hashiisa sida uu ugu farxa muttafaqun calayh nusakha qaar waxaa ku jira alxadiid soo maha alxadiid marka waxaa la qadarayaa akmil ilxadiida xadiidka dhammaystir xadiidka haddii la dhammaystirana bukhaari iyo muslim baa wariyayoo wuxuu rasuulku ka warramayey nin hal musaafirahoo meel bahgooye a marayey oo hal watay ay u saarayd markaas haydiisiiyo dee wixii uu cunayey wadeetana meel buu waxa weeyaan yaro jiifsaday hashiibaa kolkaa ka luntay oo waayey wuu daydayey wuu ka quustay halkii buu iskaga soo noqdo wuxuu ihi halka naftu ha igaga baxday illa waa bahgooyo waa cid iyo ciirsila intuu aada iyo aada u naxay buu is yidhi bartaa naftu ha kaga baxdo isagoo bartii jiifsaday oo ka quustay ayuunbuu arkay hashii oo dul taagan oo hoggaanka dululaysa markaasuu intuu aada u farxu farxad iskala garan waayu ku boodo hoggaanka ku dhegay ayuu yihi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk akhطa'a min shiddati اlfarax halkuu ka odhan lahaa ilaahow addoonkaagii baan adna rabbigay baa tahay ayuu cagsiyey ilaahow addoonkaygii baa tahay adna rabbigaa baana buu ihi laakiin arrinta noocaasa ogaan iyo qasdi ahaan umuu hee umuu odhan ee faraxa madax maray oo akhطa'a min shiddati اlfarax rasuulkaa sheegay sala allahu alayh wasalam cudrigiisa markaa ninkaasi farxadda uu farxay ama qofkaasi dee taasoo kale qofkay ku dhacday unbaa dareemi karaa soo maha waynu se fahmi karnaa inay tahay farxad aada iyo aada u heer sarraysa sida ninkaasi u farxay si ka daran baa ilaahay jalla wacalaa addoonkiisa mu'minkii markuu u soo noqday uu toobad keeno uu ugu farxaya marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka kow ihbaatu sifati alfaraxi lilaahi jalla wacala sifadan sifatu lfarax inay tahay sifo ficliyahoo ilaahay u sugan sida nusuulkuba ugu sugan yahay sida sifatu nusuul iyo sifatu lfarax iyo sifaadka kale ilaahay ugu sugan yihiinna waa kamaa yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waa sida ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa u qalanta sida makhluuqa ma aha waayo laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir baa taaliya adilada la midka waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa toobadda in lagu dadaalo oo mar haddii toobadeenna ilaahay uu ina amray oy waajib inagu tahay marka labaadna ilaahay uu inaga aqbalayo marka saddexaadna ilaahay kuba farxayo waa inaynu toobadii ku dadaallo oo aynu waxa weeyaan markaa la dhaqsanno lallaahu ilaahay baa ashaddu daran faraxan xagga faraxa bitowbati cabdihi lmu'mini taa'ibi uu ku farxayo toobadda addoonkiisa mu'minaha ee toobadkeena min axadikum buu ka daran yahay biraaxilatihi sida uu ugu farxo qaala shaykhu lislaamiya wa qowluhu hadalkuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama yadxaku allaahu ilaahay wuxuu ku qoslaa ilaa rajulayni laba nin oo yaqtulu uu dilaayo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale uu waxa weeye dilaayo oo kilaahumaa labadooduba yadkhulu ljannata jannada gelaya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waa xadiidkii saddexaad ee ku saabsanaa sifaadka isaguna sifatu daxik buu sheegayaa ilaahay jalla wacalaa wuu qoslaa waxaanu u qoslaa sida isagu uu doono wallaahu yadxaku laa ka daxki cabiidihi ya waana mid sugan xadiidkan bukhaariga iyo muslimka iyo axaadiid kaleba way ku soo aroortay dadkeennuna waaba kuwa suga oo markay sabaarayaan waxay dhaahdaan alla kuma qosle naga tag soo ma aragtid marka waxa weeye xadiidna waxaa ku soo arooray markii saxaabigu rasuulka weydiiyey sala allahu calayh wasalam awayadxaku rabbuna qaala nacam rabbigeen ma qoslahaa wuxuu saxaabigu ihi rabbi qosla haddaa khayr ka waayi mayno inkastoo markaa sanadkiisa nadar ku jiro haddana xadiidkaasi waa xadiid soo arooray weeye xadiidkan ikhwaani wuxuu ahaa dhammaystirkiisu laba nin oo mid waliba ka kala dilayo haddana labaduba jannada wada gelaya say u dhacaysa ka hore waxa weeye nin muslima dabadeetana wuu jihaado jihaadulkufaar buu galay kolkaa uu shahaado qaatay oo jihaadku ku dhintay saasuu jannada ku gala kii gaalka ahaa ee dilay ee ka soo horjeeday ayaa ilaahay jalla wacalaa isna ugu nicmeeyey inuu islaamnimada waafajiyo hanuuniyo oo muslimaya markaasuu dee markuu islaamo ayuu dib isaguna hee uu jihaadayaa gaaladii uu la jihaadayaa jihaadkii buu gelayaa markaasaa isna jihaadka lagu dilayaa markuu dhintaa isaguna hee sidaa uu jannada ku gelaya ma fahanti labadooda markaa saasay jannada ku gelaya marka kan markii hore gaalka ahay qofka muslimkaa dilay isagoo gaal ah dee marka uu islaamay baa wax alle wixii hore uu sameeyey qof muslima in la dilo shirkiga iyo gaalnimadaa ka weyn soo maaha wax alla wixii o dhan markaasaa ilaahay jalla wacala uu dhaafo waay marka labaduba saasay jannada ku gelaya walaalayaal sifatu daxikna waa sifo sugan oo sifaadka sugan ba ahlu sunnuhu ay waxa weeye ku darayaan qaar baa waxay ku macneeyaan inuu looga jeedo arida ama alqabuul looga jeedo wuu ka aqbalayaa ama wuu ka raali noqonayaa shakina ma laha ilaahay cidduu u qoslaa inay keensanaysa markaa inuu raalli ka yahay ama uu ka aqbalayo camalkii laakiin adaxikna waa sifo ficli oo sideeda u sugan weeye sidaa rasuulku u sugay baynu u sugaynaa kana dhalan maysa in la idhaahdo tanaa ka dhalanayso tan kale inaa ka dhalanayso caynkanaa ka dhalanayso waxyaabahaasoo dhan halkan iska dhig umuurtani waa umuur haybiyahoo inaga maqan ilaahay baa laga waramayaa wixii rasuulku ka sheegay sal allahu aleyh wasalam ee khabarka dhabta ah ee runtii uu ku soo arooro un baynu sugayna qaala shaykhu lislaam wa qowluhu ay wa milu qowlihi sala allahu calayhi wasalam cajiba rabbuna rabbigeen wuxuu la yaabay min qunuuti cibaadihi quusashada addoomihiisa iyo wa qurbi khayrihi dhowaanta khayrkiisa yanduru ilaykum wuu idin eegayaa aasiliina idinkoo dhibaato ku jira oo qaniiina quustay oo fayadalu wuxuu ahaanayaa yadxaku midoo qosla yaclamu wuxuu og yahay ana farajakum farajkiinu qariibun inuu dhow yahay xadiiun xasanu xadiid xasana weeye markaa xadiidka ibnu maaje iyo axmed iyo ibnu abi caasim iyo bayhaqi iyo ahlulcilmi kalaa wariyey waxaanay ahlulcilmiga wariyey badidoodu ugu horeysiiyeen xadiidka daxika halka cajiba a inoo taalo cajiba abuu cubayd baa qariibka ku sheegay iyadoo markaa lafdi kale oo kan ka yar duwan ah cajiba rabukum min ilikum wa qunuutikum wa surcati ijaabatihi iyaakum oo sanadkiisa dacfi ku jiro marka la ego xadiidkanna shaykhulislaam raximah llah wuxuu uhi waa xadiidun xasanu wakadalika alimaamu alalbaniyu silsilatu laxaadiid asaxiixa uu ku soo arooriya raqamka laba kun sideed boqol iyo toban waanu quweeyaa halkaasaanu kaga hadlaa uu ku takhriijiyaa markaa xadiidka asal ahaan dacfi baa ku sugan laakiin sidaa ad aragta sheekh islaam iyo imaamulalbani iyo waxoogay way quweynayaanoo waxay leeyihiin duruqisu xoojinaysa ayuu leeyahay laakiin intiisaa dambe yanduru ilaykum aasiliina qaniiina intaa dambe waxaa alimaam lalbaniyu leeyahy walam arahu bihada lafdi faaahiru anahu yacni ibnu kaiir rawaahu bilmacna wallahu aclam ibnu kaiir oo ku soo arooriye waxa weeye tafsiirkiisu macnaha inuu ku wariyey sida daahirkii weeyaan buu leeyay intaa dambe ma arag buu leeyahay alimaam lalbaniyu raximah llah waay xadiidkani markaa wuxuu tilmaamayaa haddii uu sugnaado ikhwaani dhowr sifa laga qaadanayaa koow sifatu lcajib cajab ama sifada yaabka iyo sifada daxika oo xadiidkaa horena sheegaya yadxaku sifatu lcilmi oo adilo badan leh sifaadkaasaa xadiidku sheegayaa sifatu lcajabna daliilu ma aha waxa weeye xadiidkan oo keliya axaadiid badan oo kalea daliilu ah oo waxaa ka mid ah xadiidta daliilka u ah xadiidkii bukhaari iyo muslim cajiba allahu min qowmin yadkhuluuna aljannata fi salaasil ilaahay wuxuu la yaabay duul jannada silsilada ku galaya waa xadiid bukhaari iyo muslim wariye xadiid kaloo badanina way ku soo aroortay qur-aankana way ku soo aroortay oo suuratu saafaat bal cajibta wayaskharuun waad yaabtay iyaguna markaa way dheeldheelayaan saasaynu inagu akhrinaa bal cajibta laakiin waxaa soo arooray bal cajibtu oo saxaabada qaar ay akhrii jireen quraada qaarna akhriyeen bal cajibtu haddii markaa bal cajibtu la idhaahdo damiirkaas iyuu noqonaya ya ilaahay jala wacala waan yaabay bay noqonaysa soo aragtid waana qiraa'o xaqa bay ahlucilmigu idhahdeen haddii bal cajibta la akhriyana waa xaq haddii bal cajibtu la akhriyana waa xaq labaduba waa laba qiraa'o xaqa qur-aanka kalena qiraa'ada qudheeda waxu markhaati kacayaa laga helaya oo suuradda la idhaahdo suuratu racdi waa ka ilaahay ku yidhi wain tacjab facajabun qowluhum alimaamu daarimi kitaabkiisa waa ka ku sheegaya naqdiga uu ku naqdiaya markaa mirisi si kastaba ahaatee sifadaasi waa sifo sugan cajabkana waxay ahlulcilmigu idhaahdeen laba arin ayaa keena arinka koowaad ee keena waxa weeye waa khafaau lasbaab can ilmutacajib ciddan yaabaysa waa inay asbaabtu ka qarsoonaato shaygani sidan sideebuu u noqday way ka qarsoontahy oo sida waxaani sidan u noqday ama sidan looga dhigay ayuu soo saari waaye kolkaasuu yaabaya arinka labaad ee keenaa waa khuruuju shayi can nadaa'irihi waa shayga oo ka baxa waxyaabaha uu la midkayah soo ma aragtid khuruuju shayi can nadaa'irihi shayga oo waxyaabuhu la midkayay ka baxa marka macnaha hore marka uu yahay khafaau lasbaab dee ilaahay loo sugi maayo waayo ilaahay wax ka qarsoomaaba miyuu jira ya waa maya wax alla wax ilaahay ka qarsoomaa ma jiraan jala wacala ha yeeshee cajabkan ilaahay loo sugaayo waa khuruuju shayi can nadaa'irihi marka shaygu nadaa'irtiisi iyo waxyaabihii ay ahayd inuu la mid noqdo uu ka duwanaado ee uu ka baxo yaa cajabka halkaa ka imanaya weeye ka ilaahay loo sugaya jala wacala sidaasaa markaa ahlulcilmigu ay tilmaameen waayo cajiba rabbunaa min qunuuطi cibaadihi wa qurbi khayrihi wuxuu ilaahay la yaabaa khayrkiisa oo soo dhow lafdi kale wuxuu sheegaya wa qurbi khiyarihi waa laga yaabaa nuska qaarna inay qorayaan wa qurbi khiyarihi khiyarihina waa doorintiisa weeye uu xaaladda dooriyo wuxuu ilaahay la yaabaa idinka oo quustay oo isla wallaahi malaa doorkan waa lagu dabargo'aya khayrkiisa iyo xaaladda uu bedelaana ay dhowdi sida tusaale ahaan marka abaaruhu dhacaan iyo dhibaatooyinka ee intaa soo jeer la cabo ee la dhaamiyo dhan walba laga maro ee laysku wareero ya ee xooluhu baxaan tusaale ahaan ee laysla gubto ee la idhaahdo wallaahi doorkan malaa waa iska haatan way socotaa ya ducada in badan la baryo ilaahay jala wacala haddana wax daruuro soo kacaysa la arki waayo dad badan baa kolkaa iskaba quusto o idhaahda wallaahi doorkan qaar baaba dee koodhan waxba laynaga aqbali maayo iska daaya oo caddeeyaba marka idinkoo quustay iyo farajkii ilaahay oo dhow oo uu og yahay baa ilaahay jala wacala la yaaba qur-aanka waa ka ilaahay ku sheegay wahuwa aladii yunazilu alkhaytha min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmatah wahuwa alwaliyu alxamiid markay quustaan dabadeed baa ilaahay butaaciya roobka oo uu ganaca ka dilaaca yanduru ilaykum aaziliina aaziliina waa jamcu aazilin ha aazilkuna waa alwaaqicu fi shidda waadayq waa cidda dhibaatada ku jirta marka idinka oo aaziliin ahoo dhibban oo dhib ku jira oo qaniiina quustay oo qalbi ahaana waxa weeye u quustay jidh ahaana dhibaato ugu jira fayadalu wuxuu ahaadaa yadxaku midoo qoslaa yaclam wuxuu ogyahay ana farajakum farajkiinu qariibun inuu dhow yahay buu ogyahay alkaat maanta aynu dayno subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online